Mu'aasasada Al-Khayraad ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay munaasabad lagu maamuusayay ardaydii kaalmaha hore ka galay tartanka Qur'aanka Kariimka ah. Munaasabada ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay iyadoo lagu abaalmarinayay ardayda guuleystayaasha ah. Munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka mu'aasasada, culimo awdiyin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn qaar kamid ah culimadii iyo waalidiintii madasha kasoo qayb galay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay.
waalidiinta ee ubadkooda jecel ee qur-aanka u dooray iyo macalimiinta tawaafuqa ka dhexeeya waxaa ka dhashay midhaha kunka ardabalfiiriya iyo haddayna ka badnayn oo jaa-isadoodii la siinaya qof waliba meesha uu joogay intooda badan ay yihiin hadda waxaa igu hortay ku qoran soddon jus soddon jus soddon jus labaatan jus yani waxa weye qofku darajada hadduu xitaa labaatan ama toban soo gaadhay waa liibaanay sababto waxa weeye intii u adkeyd hadduu soo maray inta u dambaysana israacun baa laga doonayaa marka isaga marka waxa weye walaalayaal waalidiintii iyo wa- iyo waladkii iyo macalimiintii khayrkaasaa dhexdiina ka dhashay marka waxaan odhan lahaa oo keliya bahda waxbarashada bardadaala nijiidadii lagu guddoonsiinayaa sanadlaha ahayd wax aada iyo aada loogu farxo weeye mar walbana qur-aanka kariimka in la dhiirigeliyo oo macallimiinta iyo waalidiinta iyo kulli dhammaan dadka muslimiintaba ay dhiirigeliyaan wax aada iyo aada loogu farxo weeye mar labaad waxaan idin leeyahay waalidiinta iyo macallimiinta mar walba qur-aanka la dhiirigeliyo intaasoo ilmood oo maanta madrasadaas ku jira oo quruxdaa leh wax aada iyo aada loogu farxo wey marka waalidiinow waxaan idin leeyahay marka koowaad iyo marka labaadba ilmihiinna qur-aanka kariimka mar walba ku dhiirigeliya oo habeenkii u mariya oo maalinka inaad madarasada ku hubsataan mooyeen ha ka hadhina daba taagnaada Ugu dambeyntiina Maxamed Aadan Saalax oo ka mid ah mas-uuliyiinta mu'aasasada ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay mu'aasasadu soo martay.
ardayda aan hadda u fadhinaa inaan guddoonsiina xafladda baha saxaafadda dhammaan iyo kasoo qaybgalayaasha waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa wax yar mu'aasada inaan ku soo koobo mu'aasada alkhayraad waxaa la aasaasay labadii kun iyo sagaalkii waxaa laga soo bilaabay laba fasal oo qur-aan ah heerar badan oo kala duwan ayay soo martay alla ayaa mahad iskale maanta waxay mucaasada ka kooban tahay ee, dhowr qaybood qayb tacliin ah iyo qayb khayri ah qaybta khayriga ah waxaa ka mid ah mucaasada ay fulisaa een, dhismaha awqaafta sida masaajida ee ceelasha la qodayo dadka masaakiinta oo abaaraha ee ha saameeyeen oo goobaha ee kaamanka degan in biyo loo geeyo in wax la gaarsiiyo dhammaan arrimahaas oo dhan oo khayriga ayay qabataa muasada sida udxiyada oo kale iyo qaybo kaloo fara badan